asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada wararka raadiyo muqdisho kuwooda ugu doorka roon aroornimada saaka oo isniin ah bishuna ay tahay tobanka bisha tobanaad sanadka labaatan lix iyo toban madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo dhoweeyey dhismaha baarlamaan cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo lagu dhaariyey magaalada jowhar oo ay iminka ku sugan yihiin xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay shaacisay in cid allaale ciddii tabasho ka qabta dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle ay wadaxaajood arrimahaasi ku dhammayn doonaan iyo is-afgarad wanaagsan baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa la filayaa xilliyadan aan idinla hadlayo in kulankoodii ugu horreeyey uu ka dhaco magaalada jowhar iyadoo kulankaasina uu shir guddoomin doono ninka ugu da'da weyn sida uu qabo sharciga wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dood aad u kulul oo dhex martay murashaxiinta donald trump iyo hillary clinton ayaa waxay ahayd dooddii ugu saamaynta badneed iyadoo xilligii ay dooddaasi ay gelayeenna aan wax gacanqaad ah ama issalaamin balse markii dooddaasi ay dhammaysteen ay gacanqaad aad u qabow ay ku soo kala tageen
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo fidsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo dhoweeyey dhismaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo shalay toole lagu dhaariyey magaalada jowhar oo muddooyinkii u dambeeyeyba halkaasi uu ka socday kulanka ku dhawaaqista maamul goboleedka hirshabeelle oo ka dhexeeya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe warbixin arrintaasi ku saabsan iyo qoraalkan madaxweynaha waxaa inoo soo koobaya maxamed macalin xasan
mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey dhismaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka ku-meelgaarka hirshabeelle oo shalay lagu dhaariyey magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka faraxsan yahay tallaabada horumarka leh ee ay ku dhaqaaqeen shacabka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweynaha ayaa yidhi waxaa si kali laaba usoo dhoweynayaa guusha lagu tallaabsaday ee dhammaystirka maamulka ay yeelanayaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe nidaamka federaalka ee xukunka lagu baahinayo ayay tani dhiirigelin weyn u tahay waxaana u rajeynayaa shacabka labada gobol inay ka faa'iidaysan doonaan waaga cusub ee bariyey ee ay kaga mid noqonayaan maamulada federaalka ee dalka ka jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay si weyn usoo dhoweynayso baarlamaanka cusub ee maamulka hirshabeelle ismarkaana ay wada shaqeyn buuxda la yeelan doonto maamulkaasi cusuba shalay ayay ahayd markii toddobaatan iyo saddex mudane oo ka tirsan baarlamanka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle lagu dhaariyey magaalada jowhar ee xaruntu ah maamulka cusub ee hirshabeelle iyadoo munaasabadaasina uu goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa iyo mas-uuliyiin kale
xukuumadda soomaaliya waxa ay shaacisay in cid allaale ciddii tabasho ka qabta dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle ay la xaajoon doonaan si loo helo dowlad goboleed ay ku midaysan yihiin bulshada degta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa oo hadal kooban ka jeediyey dhaarinta xildhibaanada maalintii shalay tole aheyd ee lagu dhaariyey maamulka cusub ee hirshabeelle ayaa waxa uu xusay in ay joogaan in ay u joogaan xallinta wixii cabasho tirsanaya isagoo tallaabada wanaagsanna ku tilmaamay geedi socodka shirkaasi iyo sida uu guusha ugu dhammaaday waxaa la yidhaahdaa tagtarida iyo timaadada qabo wixii horay u laaban mayno cid dacwo ka qabtaa ma jirto waxaa rabaa horta marka koowaad wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedka iigaas waxay weli diyaar u yihiin in tabashooyin allaale iyo tabashooyinkii jira ay ka mid yihiin kuwii hadda meeshaan looga dhawaajiray in la dhegaysto lana xalliyo welina waa furan yahay baarkaas hadda waxaan rabaa cid allaale ciddii ka maqan broseska broseska maalin walba waa u furan yahay diyaarna wuxuu u yahay in in laga qaybgeliyo lana dhegaysto waa qodob qodobka labaad waxaan rabaa inaan u sheego oon u mahad celiyo odayaashii dhaqanka ee u safray ee jowhar iyo xamar iyo beledweyne u dhexeeyey iyo gulo guddo iyo magaalooyinka kale u dhexeeyey halkii sanoo lasoo dhaafay hore iyo gadaal usii socday ayagana inaan u mahad celiyo dhabar adeygoodii iyo shaqooyinkooda ay qabteen waxaan rabaa inaan way sida uu ka dhawaajiyey suldaan xamar rashiid in ay xilka hadda culayskiisu fooli doono xildhibaanadii maanta halkan lagu dhaariyey iyo inta ka dhiman ee hirshabelle xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle arrintaasi arrintaasi waxay noqon doontaa shaqada idiin taalla in haddii ilaa yidhaahdo sida wasaaradda arrimaha gudaha ay hadda igu wargelisay baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle in beri subax kalfadigiisii koowaad uu ka dhici doono hoolkan haddii ilaa yidhaahdo beri subax saddex saac
sidaas uu wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalkaba uu sheegay maanta ayaa kulankii ugu horreeyey waxa uu ka dhacayaa magaalada jowhar kaasi oo ay isugu imaanayaan mudanayaasha baarlamaanka arrintaasi waxaan ka waraysanay wariyaha idaacadda iyo t v-ga qaranka soomaaliyeed cabdishakuur cali axmed oo saakay ku waabadistay magaalada jowhar
baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle gobolada hiiraan iyo shabeellaha ayaa maanta magaalada jowhar ay ku yeelan doonaan hadday baydno kulankoodii ugu horreeyey ee baarlamaanka labada gobol kulankaasi oo uu shir gudoomin doono hadday baydno qofka ugu da-da weyn ee baarlamaanka ee labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe kulankaas waxyaabaha marka uu qabsamo looga doogi doono waxaa ka mid a sameynta guddiga doorashooyinka kuwaasoo qaban qaadin doona hadii baydno doorashada guddoonka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo qorshuhu yahay kahor lix iyo tobanka bishan inay labaduba ka dhacaan magaalada jowhar ee xarun goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka maanta dowladdeedna kulankaas ayaa dhici doona oo baarlamaanku ay yeelanayaan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxgarad iyo aqoon-yahanada iyo culimo udiinka ka soo jeeda gobolka mudug ayaa waxa ay soo saareen baaq ku aadan in laga wada shaqeeyo nabadda colaadana la joojiyo iyagoo isku afgarta in gaalkacyo nabaddeeda ay ahaato mid cagaha si rasmi ah dhulka loogu dhigay qaar ka mida odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen qodobada lagu heshiiyey iyo qaabka heshiiskaasi uu u dhacay waxaan la socodsiinaynaa inta yada tan hadda maanta isugu nimid nabadda gaalkacyood waxaanu ku heshiinay oo isla garannay laga bilaabo saacaddan hadda aan hadlayno magaaladu nabad weeye waxaan isla garannay in xabadda la joojiyo waxaan isla garannay ciidanka in la kala qaado waxaan isla garannay inaannu wada hadal iyo wada noolaansho iyo walaalnimo iyo xeer fiican inaannu u gudubno oo qodobka saddexaad ah laga bilaabo subaxii galabta maanta waa ciidan kala rarid iyo xabad joojin berrina waxaannu maraynaa meelaha shaqaaqadu ka jirto dabeedna waa soo afjaraynaa arrintaa waxaan u fadhiisanaynaa wada hadal iyo nabad baannu u fadhiisanaynaa insha allah biillahi kariim waxaan dadweynaha leenahay waxa weeye jawi jawi nabadeed weeye dadka inta beenta ku aqdaamanaysa oo dadka kala raraysa walaalaha ehelka islaamka ah oo wakhtiga adagoo lagu jiro og ilaahay waxaan uga baryaynaa ha soo hanuuniyo dadweynaha waxaanu sheegaynaa reer kalkacyood waa nabad qof walba iskoolkiisa ha aado kii makhaayashidanaya makhaayadiisa ha gato
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka soo jeeda gobolka mudug oo ka hadlayey in shaqaaqooyin halkaasi ka jira maalmihii lasoo dhaafay la xalliyey islamarkaasna ay dadku haatan howlahooda si caadi u qabsan karaan maamul goboleedyada dalka ayaa intooda badani waxa ay soo gudbiyeen xubnaha u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya guddiga doorashooyinka dadban ee puntland waxa uu soo saaray shuruudaha laga rabo xubnaha labada aqal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland khaliif cabdiweli ayaa waxa uu shaaciyey shuruudahaasi laga rabo xubnaha doonaya in ay u tartamaan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
haddii aan marka gadaal ugu soo noqdo shirkan muhiimadiisu waxay ahayd in xog lagu kala helo oo shacabka xog rasmiga helo oo dadka murashaxiinta ah oo aad iyo aada usoo buux dhaafiyey deegaanka ama magaalo madaxda inay qof walbiba uu shuruudaha looga baahan yahay la socdo si uusan hadda ugu odhan lama socon iyo la iima sheegin shuruudaha waxaa ka mid a labada aqal runtii waa waa waa waa isku shuruudo ama waa isu dhowdhow yihiin wax yar bay ku kala dedejisan yihiin oo ma garanaysaa sida fiig oo kale waxaa ka mid a shuruudaha qofku inuu yahay muwaadin soomaaliyeed waa lagama maarmaan qofka muwaadin soomaaliyeed inuu yahayna waxaa xaqiijin karaysa haddii ilaahayba idmo oo waxaa xaqiijin karaysa in laga helo documentis masalan coobi baasaboo oo kale inuu soomaali yahay da-diisu inayan ka yarayn shan iyo labaatan sano ka mid weeye shuruudaha inuu haystaa shahaado dugsi sare oo level secondary yahay shuruudahay ka mid tahay inuusan ka mid ahayn ergooyin ergooyinka wax dooranaya amase guddiyada sida fiid iyo fiid oo guddiyada hadda aan ka mid nahay annagu inuusan ka mid ahayn baa loo baahan yahay guddiyada inuusan ka mid ahayn ama uu ka mid yahay inuu ka mid yahay beesha kursiga iskale beesha kursiga loo asteeyey
weli waxaad nagala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo hillary clinton ayaa dood adag oo dhex martay taasi oo si toos ah looga daawanayay telefishinada caalamka murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa la weydiiyey muuqaal laga duubay oo ku saabsanaa isagoo u gefaya dumarka markaasna uu haweenka uu xuquuqdooda uu duudsinayay waxaana uu sheegay in uusan arrintaasi ku faraxsanayn wuxuuna xusay in uu aada uga xun yahay muuqaalkaasi lagu baahiyey baraha ay bulshadu ku kulanto ee internetyada ah laakiin waxa uu donald trump uu isku difaacay in hadalkaasi uu ahaa wada sheekaysi gaar ah waxa uu ku adkaystay in uu dumarka xushmaynaya isagoo falkaasina ku eedeeyey ama cidda sawirka ka soo qaaday xilligaasi ku eedeeyey in uu ka dambeeyey sayga hillary clinton oo ah madaxweynihii hore ee dalka maraykanka bill clinton murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka hillary clinton waxa ay sheegtay in muuqaalkaasi uu muujinaya in donald trump uusan u qalmin in uu madaxweyne noqdo waxay ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin muslimiinta maraykanka dadka madow xaaladaha dalalka colaadaha ay ka jiraan sida suuriya iyo arrimaha caafimaadka ee dalka maraykanka ninka lagu magacaabo donald trump ayaa waxa uu sheegay hillary clinton xilliga ay ahayd xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ay si shakhsi ah u isticmaashay nin adeega boosto ah dalka yemanna dibadbaxyo magaalada sanca oo kuwaasi looga soo horjeedo dowladda sacuudiga duqayn ay ku geeriyootay dad gaaraya boqol iyo afartan ruux goob tacsi ah duqayntaasi ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay ka dambeysay dowladda sacuudiga madaxweynihii hore ee dalka yemen mudane cali cabdalla saalax ayaa waxa uu sheegay in loo midoobo cadowga dalka yemen warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa inoo farsamaynayay cabdisalaam mukhtaar halkanna waxaa idinkaga akrinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye cid allaale ciddii uu seego warkeenna waxa ay dib uga daalacan karaan mawjadda aynu ku leenahay baraha ay bulshada ku kulanto raadiyo muqdisho dot net